duqa degmada boosaaso injineer cabdifataax maxamed cusmaan shanle ayaa magaaladaasi ka daafuray qorshaha fiditaanka istiraatiijiyada magaalada boosaaso oo ah mid wax badan ka taraysa qurxinta iyo horumarinta magaalada waxaa ka qaybgalay daafurka barnaamijka wasiiro xildhibaano ka mid ah puntland xubno ka mid ah hay-adaha iyo mas-uuliyiinta boosaaso duqa degmada boosaaso injineer cabdifataax maxamed cusmaan shanle oo daafuray qorshaha fiditaankii istiraatiijiyada magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey ujeedka laga leeyahay iyo faa'iidada ku jirta
waxaan halkan ku daafuraynaa istiraatiijiyadda iyo qorshaha magaalada boosaaso oo run ahaantii aan ka wada shaqaynaynay saaxiibadeena e un agencies-ka oo runtii ay ka mid tahay un habitat oo door weyn iyo kaalin weyn ka gashay in la diyaariyo qorshahan iyadoo markaas loo haayargareeyey dad professionaal ah oo runtii magaalooyin waaweyn oo caalamka ka mid ah ka soo shaqeeyey istaraatiijiyadooda iyo sidii ay qorshayaal u lahaan lahaayeen waxaan malaynayaa muddo badan baa shacabka iyo dadku waxay ku guuxaayeen magaalada qorshaheedii meeyey marka waxaan malaynaya insha allah maanta kabacdi haddii qorshaha halkaa laga jeediyo oo laga barasitigareeyo oo laydinla wadaago halkaas laga wada dhargi doono annagoo markaas run ahaantii ka duulaynay baahiyaha markaas laga qoraayay dadweynaha dadka nugul i d bska ah iyo dadka magaalada boosaaso ee nawaaxigeeda ku nool run ahaantii qorshaha kani wuxuu taaban doonaa meelo badan oo magaaladu ay ay muhiim u tahay oo ay ugu horeyso land managementiga in isqaqabsiga dhulalka in dhulkii uu jis yeesho iyo run ahaantii inuu noqdo dhulkii dhul fidaya xubnaha ka qayb galay kulanka lagu daafurayay qorshahan ayaa si wadajira u bogaadiyey dadaalka ay waddo dowladda hoose ee boosaaso
qorshahan dowladda oo soo bandhigtay aada iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waa qorsho wanaagsan waxa ay sameeyeen oo kala saareen dhulkii waxay u kala saareen ganacsi warshado deegaan dhulkii arrimaha bulshada intaasay u kala saareen dhulkii waxa lagu farxo weeye waana ballaan wanaagsan boosaasoo horumar ballaaran baa ka socda horumarkaa ballaaran ma socon karo haddii aan ballaan jirin hadalku waa kooban yahay wax qurux badan baan aragnay waxaa quruxda badan waa in la fuliyaa soomaalida hadal baa dilay hadalka waa in ficil loo rogaa boosaaso qurux badan baa nala tusay annagu waagii aannu joognana way qurux badnayd haddana waa qurux badan tahay waana laga sii qurxin doonaa qorshaha fiditaanka iyo istiraatiijiyada magaalada boosaaso ayaa door badan ka qaadan doonta horumarinta magaaladaasi iyadoo oo guryo loo dhisi doono dadka barakacayaasha ah